baaritaan ugu dhaqaaqnin xaafadaha beledweyne xaafad ka mida sida xaafadda buundaweyn runtii shaqooyinka aan leenahay ama waajibaadka uga saaran maanta ayay ka mid tahay waa galnay alxamdulilah si nabad aan wax kusoo dhammaysanay baaritaanka intaan guda jirnay waxaan la kulannay dad aan kaga shakinay inay shabaab yihiin oo haddaba xerinood arki doontaan oo xabsigaas ku jiro oo adigu tiro dhowr iyo toban saddex iyo toban meelaad gaaraya waa soo qabanay hal baabuur oo alaabtii qarax ah alaabtii qaraxa lagu samaa birihii oo hal baabuur oo weyn aan kusoo rarnayna waa keennay oo idan waa kaa meesha ku degsan hubna waxaan soo qabanay hubkaan aad ujeedaan meesha yaallo oo ay haysteen dad aan looga talagelin dadkii haystay iyo asigana waa isku soo qabanay oo waxay ka mid yihiin dadka xirxiran howlgalkan mar hore waa jiri jiray baryahan ayuu hakad galay iyo meelo kaloo hadda aan sheegaynina waa waa waa waa ka baari doonaa cadowga waxaa galay marka hore waxay ahayd guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka soo qaybta toddoba labaatanaad ka tirsan waxaa gacan laga siiyey niso beledweyne waxaa kaloo xalay dhacday ciidankeenna wuxuu weeraray moqokori gacantuu ku dhigay saddex baabuur oo oo meeshii ay ku qabteen khasaare ay u geysteen meeshii oo nafi maalba leh gaadiidkiina meeshay ku gubeen saddex gaadiid ah oo oo ay ka furteen cadow moqokori ilaa iyo moqokori ilaa iyo maxaan ku ihahdaa saaki oo kuwa bariisteen barkada ay ka soo baxeen maya waxyaala dagaal caadi ayaga iskad ugu soo baxay culays iyo midna ma jiro culays dhimashadii dhaawac dhanka shabaabka iyo dhankiina haday jiraan maya annagu dhankeenna waa dad qabnaa waa nabad qabnaa alxamdulilah ayagana sida hadda noola sheegay tafatiran waa